Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay tabobar ku saabsan barashada dastuurka ee wadaniyadda waxaana soo qaban qaabisay Wasaaradda Xiriirka Golayaasha ee Arrimaha Dastuurka iyo Maamulka Somaliland. Tababarkan oo loo qabtay shaqaalaha Wasaaradda Waxbarashada ee Maamulka Somaliland ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa shaqaalaha lagu bari doonaa casharro la xiriira dastuurka iyo wadaniyadda. Agaasimaha waaxda shaqaalaha ee Wasaaradda Xiriirka Golayaasha ee Arrimaha Dastuurka iyo Maamulka Somaliland, Maxamed Cusmaan ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda tababarka.
Halkan waxaynu isugu nimi inaynu qabanno maanta ka wasaarad ahaan annagoo ka soconno wasaaraddii xidhiirhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka tababarkii ku saabsanaa shaqaalaha dowladda marka xafiiska manaahiijta oo agaasimuhu ka yihi maxamed cali cumar oo shaqaalihiisii fadhiyaan iyo xafiiskii intixaanaadka oo daawud axmed faarax oo isna shaqaalihiisii fadhiyaan ama shaqaalihi xafiiska ka shaqaynaya fadhiyaan ee labadiioo wada jira ayaynu maanta tababarkii ku qaadanaynaa ujeedkanu nimnin wax kale ma ahe waxa weeye waa maadaama idinku shaqo qaran haysaan oo aydan soo haleelaynin imaatinkii xarunta barashada wadaniyadda iyo dastuurka ee xaraf ku taalla in halkiina laydinku imaado markaa si fiican oo sharaf oo karaamalaad ugu mahadsantihiin sidaa quruxda badan aad usoo ajiibteen agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maamulka somalilan deeqa cabdi yuusuf oo daafurtay tababarka ayaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada kula dardaarantay inay ka faa'iidaystaan tababarka sharaf iyo qiimo ayay inoo tahay ka wasaarad ahaan inaanu maanta halkan idinku soo booqanno xafiiska laga arinsanayo waxa weyaan manaahijtii qaranka iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka oo labaduba halbowlo ah qaranka markaanu qiimaynay guud ahaan wasaaradda waxbarashada oo guud ahaan aad ka tirsantihiin markaanu eegnay culayska shaqo idin haysta iyo annagoo fulinayno fariintii madaxweyne ahayd in shaqaalaha dowladda la tababaro darajada e iyo b la horreysiiyo oo weliba dee gobolka maroojeex gaar ahaan xarunta hargeysa falanqayn dheer kadib agaasimaha guud iyo markaanu maamulkiina gaarka aba la soo hadalay waxaa la isla gartay in ayadaan xafiisyadeedii ka maarmayn waxaa loogu talagalay shaqaalaha dowladda e iyo b da ee la tababarayo sideed saacadood inay qaataan laba maalmood oo min afar saacadooda taa lafteeda waa laydinka gaabinayaayo waxaa keenaysa shaqada haysaan in wakhtiga lasoo gaabiyo markaa markaan rogrognay waxaan isla garanay in xafiisyadiina laydinku yimaado wasaaradda waxbarashada horaan u tagnay waxaanu shalay joognay wasaaradda ganacsiga oo iyada laftarkeedu halbowlo ka shaqaynaysa idinkaa maanta ku xiga wakhtigaa iminka macallinku idinla joogo waxaanu magan idinka nahay duruustaa laydiin soo gudbinayo oo dastuurku dee ugu horeeya wadaniyadduna ku jirto inaad sideeda u qaadataan muddada yar ee wasaaraddu idinla joogtana inaynu ka faa'iidaysano maalinta qalinjabinta insha allah kolley waxaa la filayaa sidii qalinjabintii hore u dhacday in madaxda ugu sarreysa dalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku insha allah inagala soo qaybgeli doonaan xafiiska manaahijta iyo xafiiska imtixaanaadka waan jecelahay maalinta inaan goobtaa ku arko kolley madaxdiina markaa idinsoo maamuli doonta inta imanaysa iyo sidaynu uga qaybgelayno laakiin dee ina laga arko waxbarashadii gudaha maalintaas shahaadooyinka la bixinay inay qayb idinkaga jirto oo inaad dastuurkii fahanay inu garanay la garto waynu u baahan nahay